ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka waddanka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke oo ay la socdaan xubnihiisa golaha wasiirada iyo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waxay maanta booqasho loogu kurgalayo xaaladda caafimaadka askartii kusoo dhaawacantay dagaaladii puntland ay la gashay xarakada al-shabaab wuxuu ku tegay xarunta cisbitaalka magaalada garowe oo ay ku jiraan askarta dhaawacan ee dhowaan dagaaladaasi dib looga soo celiyey booqashada ra-iisul wasaaraha iyo xubnihiisa golaha wasiirada waxaa ku wehlinayay madaxweynaha puntland cabduli maxamed cali xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka puntland howlwadeenada cisbitaalka guud ee magaalada garowe iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntland ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha puntland cabduli maxamed cali waxay siiyeen warbixino dheeraada oo ku saabsan xaalada caafimaad ee askarta kusoo dhaawacantay dagaaladii puntland iyo al-shabaab dhowaan dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu mid mid u dhegaysanayay askarta dhaawacan ee ku jirta xarunta cisbitaalka guud ee magaalada garowe waxaana ay ka warbixinayeen qaabka ay dagaalada ugu soo dhaawacmeen balse ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ballanqaaday in dalka dibaddiisa loo qaadi doono askarta qabta dhaawacyada halista ah ee ku jira xarunta cisbitaalka magaalada garowe kuwaasoo xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayay gudaha cisbitaalka magaalada garowe booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke iyo xubnihiisa golaha wasiirada ay weli ku sugan yihiin magaalada garowe iyadoo maalmaha soo socdana la filayo inay sii joogaan gudaha caasimadda iyagoo madaxda maamulka puntland kala hadli doono arrimo dhowra oo ku saabsan marxaladda iyo siyaasadda kala guurka ah ee waddanka soomaaliya cumar soomane idaacadda kulmiye garowe